asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtada maanta ee haddii rabbi idmahayo tusaalayaasha badan iyo howlaha farada badan ina tusisa iyadoo dhinacyo badan inagaga keenaysa teenan maantana waa mid ka mid a qaymaha noocaas ee siaad u ogtahayba ama sidaynu u ognahayba soomaalida aad iyo aad waxyaalo fara badan ayay aad iyo aad u danayn jireen ama ay jeclaayeen sababtoo ah waxyaalaha ay soomaalidu jeclayd dee lama soo koobi karo oo dee ummad dhan oo nool ayaynu ahayn walaa waayahan dambe dee afkeennii hooyo waxyaalo badan laga xooray markaan ku leeyahay laga xooray reer magaalnimadu waxyaalo badan bay inoo geysatay ama dhibaatooyin badan ama fahandarro badan ayay inagu beertay xubintan laakiin maanta waxaynu ku soo qaadanaynaa waxaan loo yaqaano guusha iyo guuldarrada labadaba xagga ayay ka sugnaadaan waa qadarta eebi ayay ku imaadaan haddaad maqasho qole heblo waa laga guulaystay de umaba qorayn jabkaa u qoraa haddaad maqasho qole heblo waa guulaysteenna de inay jabaanba uma qorayno guusha ayaa u qorayd marka guusha iyo guuldarradu waa laba isgarab yaalla haddii ilahi ku idmaayo sayid maxamed cabdilla xasan gabaykiisa waxaa ku jirtay odayaal gaboobaa mar bay gaban ahaayeen gudcurkii caddada kuma dhex jiro saacad gooni ah gudcurka iyo caddada kuma dhex jiro saacad gooni waa harhka labadiisa gelin guuldarriyo ciile waa harhka labadiisa gelin guuldarriyo ciile wakaa hadda oo aad halkaa ka garanayso guul iyo ciilkii oo guuldarradii ah waa harhka labadiisa gelin guuldarriyo ciil garanaysaa odayaal gaboobaa marbay gaban ahaayeen waa hawl culus weeye ninku marxalado fara badan adiga laftaadu adoo odaya waxaa laga yaaba toddobaatan jira hadda laga yaaba inaad dhegeysanayso waxaad soo xasuusanaysaa maraad shan iyo toban jir iyo lix iyo toban jir labaatan jir shan iyo labaatan jir aad ahayd iyo waxyaalihi aad qaban jirtay iyo saad u boodi jirtay iyo dabaashi aad geli jirtay howlahaas ayaad xasuusanaysaa marka dee adduunkii isbedelkiisa ayay qayb ka tahay guusha iyo guuldarraduna qaybahaas farada badan ee nolosha biniaadanku ay marayso ayay qayb ka tahay laakiin cid walba guusha waa ay jeceshahay midda gaarka ah ee sida goonida meesha u taallaa waxay tahay cid walba ayaa guusha jecel laakiin guusha eebe ayaa bixiya cid walbana ma siiyo xubinteenna murtada maanta marka waxay leedahay guuldarro galabba qof bay la hooyataa guuldarro galabba qof bay la hooyataa marka lagu leeyay guuldarro galabba qof bay la hooyataa waxay noqon kartaa guuldarro galabba qolay la hooyataa guuldarro qofba galab bay la hooyataa in guuldarradu kolba meel ay u dhacayso oo qolo shalay laga guulaystay ay maanta guulaysanayaan oo kuwa daraad guulaystay maanta laga guulaysanay oo kuwa daraad guuldarraystay ay maanta guulaysay saasay ku tusaysaa baashuna ay isbabedel tahay oo ayna cidna gooni ku ahayn ilaahina qur-aankiisa waaba inoogu sheegay oo qof walba maalintiisa ayuu leeyahay maaragtay way ku dhex wareegaan maalmuhu biniaadanka ayaa ilaahay ina leey sidaa maalmaha biniaadanka ku dhex wareegahayana waa guushii iyo guuldarradii taas ayaa muhiim ah inaynu fahanno marka soomaalidu waxay ku leedahay guuldarra galabba qof bay la hoyataa dee adiguna markay kusoo marto adkayso ha noqonin qof dabacsan oo jilicsan oo guuldarrada u dabcay sidaa unbaa lagu leeyahy haddaad maanta ay kula hoyatay dee berriba qolo kale la hoyan way ku dhaafi inaad dib u guulaysataa laga yaaba saasay ku leeyihiin soomaalidu mahmaahda maantaan kusoo qaadanayna xubinteena murtada maanta ciidanka eebe waxaa la yidhi geel oodiisu waa gacal